munaasabadan oo ahayd mid si aarsar ah loosoo agaasimay ayna kasoo qayb galeen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ah ee bakool taas oo dowra loogu soo xiray ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee bakool dowrada ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ee muucaad binu jabal halleha ka raali noqdee waxayna socotay muddo saddex bilood ah taasoo ay ciidanka xisbada ka faa'iidaysteen duruus kala duwan oo muhiim ah oo isugu jirta maadi iyo diini ardayda xisbada ah ayaa la isaga kalkeenay degmooyinka iyo deegaanada ay ka kooban tahay wilaayada islaamiga ah ee bakool ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha dowrada isagoona tafaasiil dheeraada ka bixiyay duruusta ay ardaydu qaateen
dowladda duruuso fara badan ka baxaas duruustu dowladda ka baxaas may baan iska jaraana duruus sharci ah iyo duruus oo maadi ah duruusu sharciga kow alqur'aan alkariim iyo culuumuhu ardaytan isan aragaasan ta geenshe dhon maylaha ku sahaysa tahajus iyo tasxiihishay iyo tajwiidshay yallaha ku sahi nasiibsada insha allah quluumtu may baan idinka jaray quluum alqur'aan kutaabka leraw riyaadatu lisaan ala nuduqi biahrafi alqur'aan alkariim may kale idinka jarayhi kutaabka manduumada tuhfatul adfaal leraw qur'aanka quluumtiisan taasan idinka jirta may kale lagaaafanlagaaday fanu tafsiir saddex jus iyo lagagaada isuuna mayninka jiray fanag oo fanul xadiid la araw umdatul axkaama ninka jir isuuna sidoo kale waxaa goobta xafladda ka dhacaysa bandhig xiiso badan oo muujinaya juhdiga raggaan la geliyey sameeyey qaar ka mid a ardaydii ka faa'iidaystay dowladda ayuha alaamiruuna wannaahuun waalduyuufu almukramuun waalumaraaءu almujaahiduun waalrijaa'u alxaadiruun awala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله ونثني عليه بآلائه العديدة ونشكره على نعمائه المديدة من إسلام وإيمان واطمئنان اعلم بأن الدين قول وعمل ففضوا فما عليه إذا اشتمل كفاك ما قد قاله رسول إذ جاءه يسأل جبريل على مراتب ثلاث فالصلاة جعل جميع المشتملة
gabagabadii dowladda ardayda ayaa laga qaaday imtixaan ay ku baratamayeen laguna ogaanayay sida ay uga faa'iidaysteen duruustii ka baxaysay dowladda waxaana goobta lagu guddoonsiiyey jawaa'is kala duwan ardaydii kaalmo hore ka galay imtixaanka laga qaaday insha allahu tacaala marka raggii isu haya intii duruusaha dalmeelina ka sharaxay oo walaalkii mudiirkan in sheegay hakabati ragga hortase guud ahaan mesinka bishaareeyay way la ogaaday ragga dhammaantii oo ini baaseen insha allahu tacaala walaabar markii la roorosada badan leesla fakado hal mar meeluma asaseedaa maana waa la ogyu laakiin wamaca daalika raggan hadda meelin fadhiyaan labaatan iyo koosu qof hadda meelin fadhiyaan dad kunba andeerin maanaha todoba qof ka jiraan maanaha inta kale kunku koray kusii mareen waa natiijo oo eed maanaha muuqatu ilaahay ka mahadsan subxaana wa tacala aan ilaahay ka mahadiyaan allah subxaana wa tacala hubna ka mahadiyan oona niin ziyaadee la in shakartum la aziidannakum ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد ونعمت إلهي سبحانه وتعالى وإن بهنت أن الحمد لله ونار نقول الحمد لله كالما مرك يا أدت كرم بباسين للا قبو يا هذا ليش الهري معنا intixaamna intixaam layo kaalamo marka sadilay haayeen sadiida kaalamood marka riga galeen insha allahu tacala oo raggan kumid ah namber kow may kaalan kowaad galay lankaleraw saabir maxamed cabdulaahi allahu akbar kaalan kowaad aa galay insha allahu tacaala kaalan lamad may galay lanleraw cabdulaahi macalin xasan cabdulaahi yukow kaalan saddaad may galay xuseen sheekh cabduraxmaan xuseen yare intii ay socotay munaasabadda waxaa kalimaad ka jeediyay odayaashii martisharafka ahaa ee kasoo qayb galay xafladda jazaakum allaahu khayra lan ilaahay khayr hankajaazi dadaalka iyo juhdiga iyo iyo biyan allan shagadii ilaahay ummaddan ummad muxamada ilaahay ka ammaani waa shagadii inka horreyti dadka nin haayawaay oo nin hor socda jazaakum allaahu khayra lan walaalayaal geedka walayba fiirsadahayna haddii ilaahay raallo ka naqda oo ku qiib galnay waxbarasho oo saddex bilood la kasheego hay oo tuman sano oo kale aragaasa aan kugabagabanimah kugabagabanan lahayn oo weliba eedlinka tartama hayo handhoka nuursado hayno galba kagaboojisin yaa ilaahayna tusiya alxamdulilah kheyray walaadada islaamka waybuwaah oo antan juhdi biyahayd iyaa ka mahadsan alxamdulilah oo aragaasa gaalada geekale la hartamohay intan haraada la dhakoohay ugu dambayntii xafladda lagu soo xirayay dowladda loo qabtay ciidamada xisbada ee wilaayada bakool waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan isagoona u mahad celiyay marti sharafkii kasoo qaybgalay gebagabada dowladda waxauna waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa ka hadlay hadafka ama ujeeddada laga lahaa dowladda loo soo xiray ciidamada xisbada isagoona ugu dambeyntii la dardaarmay ciidanka loo soo xiray dowladda loogu magacdaray saxaabiga mucaad binu jabal marti sharafkii ka soo qayb gashay dowradan xafladan maaragtay gebagabadu u ahayd dowradii mucaad binu jabal ee loo qabtay xisbida ee raggii u xil saarnaay alamru bilmacruuf wannahy can ilmunkar shicaarkeeduna uu ahaa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ka soo qaybgalayaasha hadday ahaan lahaayeen nuqabadii culimaaudiinkii ganacsatadii waxgaradkii dhammaan dowradan ahdaafta loo furay maxay ahayd kow hadafku wuxuu ahaa rafcu mustawa atacliimi waاthaqaafi lilxisba ragga u qaabilsan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar haqaafadooda iyo aqoontooda in maaragtay kor loo soo qaaday wacyigoodana lasoo dhiso tan haddaa ujeeddana aad arkaysiin waa waxaa kaloo ka mid ah in la muujiyo ahamiyadda shaqadan oo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar in ay tahay wadiifatu alambiyaa inay tahay waa la ogyahay saas darteed marka waxaa waa insha allahu tacaala in maqaamkaas iyo majaalkaas isaga inaan buuxinno ayay ka mid ahayd ahdaaftu insha allahu tacaala hadafka kale wuxuu ahaa hadafka ugu dambeeya aan dardaarmayo waxaa waaye shaqooyinka aan qabanayno ikhlaaska aan ku dadaalno horeyna waa usoo sheegnee ixtisaabkii iyo ikhlaaska waa isu dhow yihiin waa isu hoosgalayaane ikhlaaska aan ku dadaalno camal kasta aan qabanayno alla dartiis aan ka dhigno insha allahu tacaala intaas waxaan u dardaarmayaa walaalaha xisbada ah gaar ahaan ragga hadda maarata hortayda fadhiyo sifaadkaas iyaga ah inaan dadka aan kula dhaqanno dardaaranadaasna aan aan dhaqangelinno wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa marar badan dowlaad ceenkana loogu soo xiray ciidamada xisbada oo ah askar ka howlgasha wilaayaadka ay gacanta ku hayso xarakada al-shabaab kuwaas oo bulshada kheyrka faran munkarkana ka reeba